Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa laga daafuray shirka dib u eegista mashaariicda daman caafimaad iyo Covid nineteen. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas'uuliyiin kala socday maamul goboleedyada dalka iyo agaasimayaasha caafimaadka gobolka Banaadir. Madaxa qiimeynta iyo dabagalka isku dhafan ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdijaliil Cabdulaahi Cali ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirka.
shirka waxaa lagu wuxuu socon doonaa shan maalin oo ay maanta ka bilaabanayso ilaa iyo arbacada waxaana lagu eegi doonaa wixii u qabsoomay saddexdii bilood oo lasoo dhaafay labada mashruuc caqabadihii hor istaagnaa iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicdaas sidii loogu adeegi lahaa bulshada soomaaliyeed Een, mashruucan labada mashruuc waxay kaga duwan yihiin mashaariicda kale ee wasaaradda caafimaadka ay wado waa laba mashruuc ay dowladda gacanta ku hayso maamulitaankiisa qiimeyntiisa iyo dabagalkiisa waxaa marka sharaf noo ah in aan hubinno in adeegii bulshada uu si saxa u gaaro aan iskugu nimaano qaabkaan u qiimeyn lahayn waxyaabihii culays noogu noqday si wada jirana aan xal ugu gaari lahayn waxaan rajeynayaa inuu noogu dhammaado si kheyr ah ayna ka soo baxaan ee, go-aanno miro ku dhal ah ee lagu horumarinayo sidii loo dardargelin lahaa labada mashruuc Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu soo bandhigi doonaa shaqooyinka iyo horumarinadii ugu dambeeyay fulinta mashaariicda daman caafimaad iyo Covid nineteen iyo cillad bixinta caqabadaha jira ee xalka u baahan.